culammadu waxay in muddo ah la socdeen wararka la xiriira ninka la yihaa cabdiweli sheekh cali cilmiyare oo joogo gaalkacyo waxaana ka soo gaarhayay culummada hadallo khatar ah gafna ku ah diinta islaamka oo ay ka mid ahayd in laga kor yeelay aysanna waajib ku ahayn salaadaha iyo axkaamta diinta islaamka haddana wuxuu ku daray inuu soo bandhigay sawir nin la yaqaan oo la yidhaah bilow sheekh xuseen uuna leeyahay ninkaani waa nebi moxamed sala allahu calayh wasalam uuna soo bandhigay iyadoo sawirkaas lagu sallinayo lana barakaysanayo haddaba culummadu baaritaan iyo iswaraysi kadib waxay soo saarayaan bayaankan kow culummadu waxay caddaynayaan inuu ninkaas cabdiweli diinta ka baxay waayo wuxuu nebinimadii siiyey qof aan ahayn nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed oo ku dhashay maka kuna aasan madiina qaala tacaala waman yakfur biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyowmi alaakhir faqad dalla dalaala baciida labo waxay kale oo culummadu caddaynayaan in cabdiweli uu meel kaga dhacay xurmadii iyo sharaftii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuxuu leeyahay ina aladiina yu'duuna allaha warasuulahu lacanahum allahu fi dunya waalaakhira wa acadda lahum cadaaban muhiina wa qaala tacaala waladiina yu'duuna allaha warasuulahu waladiina yuduuna waladiina yu'duuna rasuula allahi lahum cadaabun aliim saddex waxay culummadu soo jeedinayaan u soo jeedinayaan ninka la yidhaah bilow sheekh xuseen oo ah ninka sawirka iska leh in uu si buuxda u caddeeyo mowqifkiisa iyo xiriirka kala dhexeeya cabdiweli sheekh cali cilmiyare iyo dhammaan macluumaadka la xiriira mowduucan asaga ah afar waxaan u mahad celinaynaa maamul goboleedka galmudug oo ka qaatay arrinkan mowqifka munaasabka ah waanu ku bogaadinaynaa waxaana dowladda dhexe u soo jeedinaynaa inay ku gacan siiyaan sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa ninka asaga ah shan waxaan ugu baaqaynaa culummada waxgaradka odayaasha in ay kaalintooda ka qaataan soo afjaridda mashruuca baadiyeynta uu uu wado cabdiweli ayna mar kasta ilaaliyaan diinta iyo danaha ummaddooda lix waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka uu lumiyey cabdiweli inay toobad keenaan inay ka toobad keenaan baadidaas una soo noqdaan caqiidada islaamka ee muqadaska ah wabillaahi towfiiq waxaa saxiixay sheekh bashiir axmed salaad sheekh yuusuf cali caynte sheekh cabdulqaadir sheekh maxamed somow wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu